waxaan idin xusuusinayaa laba boqol laba kun iyo toddobadii halkan xaflad lagu qabtay waxaa la waxaa lagu furay radioga t radioga hadda la furayo ayaanu two thousand seven ku furay waxaan xusuustaa wasiirkii maxamed ducaale oo axmed aa cabdillaahi maxamed ducaale oo oo wuxuu ku wareejinayey axmed xaaji daahir wuxuu yidhi waxaa nasiiba inaan maanta furanno radioga hargeysa nasiibna uu helay axmed xaaji daahir inuu furo su-aal baa weydiina waxaa radioga goormaa la furaya uu hadlaya waxaa loogu ballan qaaday bil buu ku hadlaya maantana waxaa nasiib ilaahay ii siiyey inaan ka hadlo isagaioo furan maalintaa waxaa nala tusay container container baa nala tusay waa la containerki waa ka halkaa yaal wax ku jirana ma nalama tusin container xidhan buu ahaa waxaa nalagu yidhi idaacaddii halkaasay ku jirtaa maanta waxa weeye nasiib waxaa abiib baa u helay waxaan filayay isna inuu containerna soo yidhaaho containerkii halkaasuu yaal laakiin maanta wuxuuna tusay iyadiioo hadlasa horta taa waxa weeye waa nasiib nasiibna waxaa u helay abiib mid u maadhanaya waxa weeye idaacaddani lacag badan bay joogtaa ilaa laba boq ilaa laba kun iyo lixdii bajetkii aanu bajet kasta idaacaddani waa ku jirtay lacag badan baynu ku fadhidaa idaacaddana waa la keeni karaa laakiin waxa weeye wadideeda ka hawl badan keenisteeda waxa weeye awil haleeyay ahayd haleeye may dhaafi jirin dadka hargeysaad la hadli jirteen hadda waxa weeye meel walba waa laydinka dhaysanaya ilaahayna idiin xil qarin maayo waxa weeye hadda barnaamijyo fiican aad ka sii dayn weydaan marka haleeye ka durka oo ku tala kala adduun badan inay idin dhegaysanayaan raggii ka hadli jirayna isku dhex qalda oo kuwa barigana la hadli kara usoo dara